جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen axaddah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobaiylabaatanka shacbaan sanadka kun afar boqol toddobaiyaafartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo gaalada midowda afrika ayaa mar kale ku celisay in dhaqaale la-aan baahsan ay haysato taliska kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dowladda xabashida itoobiya ayaa walaac xoogan ka muujisay ciidamo la sheegay in ridada masar ay u soo dirayso soomaaliya wilaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose ayaa goob fagaare ah ku daawaday aflaam jihaadi ah والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan gaalada midowda afrika ayaa mar kale ku celisay in dhaqaale la-aan baahsan ay haysato taliska kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya gaalada midowda afrika ayaa waxa ay mar kale shaaca ka qaadeen in dhaqaale la'aan la daaladhacayaan duulaanka kufaarta afrikaanta ee eyusom iyagoo weli baadi goob ugu jira ciddii baahidooda dabooli lahayd iyadoo ay weli hubanti la'aan xoogan ay haysato duulaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya magacoodana loo soo gaabiyo eyusom ayaa waxa ay mar kale qayladhaan ka soo yeertay ururka midowda afrika ururkan ayaa waxa uu si ka adag hadaladii hore u adkeeyey baahida ay u qabaan helitaanka ciidamo iyo dhaqaale joogto ah oo loo helo duulaankooda soomaaliya taasoo aan lahayn ilaa hadda ciddii dhabarka u ridan lahayd islamarkaana dhaqaalahaasi bixin lahayd kulan heer wasiiro ah oo ka dhacay caasimadda etoobiya addis ababa ayaa waxaa ka soo baxay bayaan ururka midowda gaalada afrika uu ku sheegay in si deg deg ah loogu baahan yahay ciidamo iyo dhaqaale sal fadhiyo leh oo lagu taageero duulaankooda soomaaliya waxay sidoo kale bayaankooda ku xuseen in weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku waayeen ciidamo ka tirsanaa duulaanka shisheeyaha afrikaanta ee soomaaliya bayaanka ka soo baxay kulanka heer wasiir oo ay yeesheen madaxyaweynta ururka midowda gaalada afrika ayaa ku biiraya hadallo quusyo niyad jab ah oo horey uga soo yeray ururkan kuwaasoo ku aadan xaaladda cakiran oo ay ku wajahayaan soomaaliya iyo dhaqaale la-aanta baahsan ee dilootay kufaarta afrikaanta iyadoo ay weli taasi jirto ayaa waxaa geesta kale isa soo taraya dowladaha reer galbeedka ah ee sida cad u sheegaya inaysan dhaqaale u hayn duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya taasoo rajabeel ka sii dhigaysa in kufaarta afrikaanta ay ku sii sugnaadaan soomaaliya islamarkaana ay qaataan dhaqaalo aan wax natiijaa laga keenayn aad baad u mahadsantahay abuusheyba howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ayaa lala eegtay xero maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin galbeedka magaaladaasi waxaana jira khasaaro cadowga gaaray dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dowladda xabashida itoobiya ayaa walaaca xoogan ka muujisay ciidamo la sheegay in ridada masar ay usoo dirayso soomaaliya waa kana cali aadan cabdulaahi caliyare oo warbixintaasi inoo haya dowladda xabashida itoobiya ayaa si adag uga hortimid ciidamo ay dowladda ridada masar sheegtay inay u diyaarisay ka qaybgalka howlgalka saliibiga ah ee midowda afrika uu ka wado dalka soomaaliya qoraal shalay uu baahiyey macadka arrimaha dibadda ee itoobiya ayaa lagu sheegay in masar ay damacsan tahay in wadanka soomaaliya ay ka dhigto aalad loo adeegsado cadaadinta itoobiya maamulka abiy axmed wuxuu sheegay in qaahiro ay diyaarisay ciidan gaaraya kun iyo boqol askari oo ku qalabaysan hubka culus iyo diyaaradaha dagaalka kuwaas oo la qorsheeyey in la dejiyo shabeellada dhexe markay la wareegaan qaybta shanaad ee howlgalka shabeellada dhexe ciidamada masar waxay fariisin doonaan xadka istaraatiijiga ah ee etoobiya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay macadka arrimaha dibadda ee etoobiya qaabka ciidamada masar loo hubeeyey ayuu maamulka adis ababa uu walaac xoogan ka muujiyey waxaana uu ku tilmaamay mid ka duwan sidii hore islamarkaana aan waafaqsanayn habraacyada howlgalka ee yusom tillaabooyinkani ma ahan ayay tiri etoobiya ka hortag al-shabaab balse waa xeelad siyaasadeed oo lagu xanibayo saameynta etoobiya ee gobolka geeska afrika soomaaliyana looga dhigayo goob ay isku urursadaan cadowga etoobiya sidoo kale maamulka abiy axmed wuxuu carabka ku adkeeyey in qorshayaasha qaahiro ay ka leedahay soomaaliya ay ku qotamaan istaraatiijiyad labo aabur ah oo etoobiya kaga wajahan dhinacyada webiga niilka iyo sidoo kale biyaha badacas mahadsanid cali yare wilaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askari towbadkeen ah oo kasoo baxay safka murtadiinta marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo diyaariyey wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan askarta taa'ibiinta ah kuwaas oo ay ku jiraan maleeshiyaadkii duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecadda islaamka ee wilaayada islamarkaana ku dabay duulaanadii ay kala hortageen mujaahidiinta taa'ib nuur ibraahim cali waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee kooxda riddada soomaaliya isagoo sidoo kale ka mid ahaa maleeshiyada isugu yeera macuusleyda ee ku adeegato kooxda riddada isagoo toobadkeen ah ayaa lagu soo bandhigay degmada miirtaqo waxaana markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu bixiyey kaga warbixiyey ku biiritaankiisii murtadiinta isagoo sidoo kale taa'ibkan ka hadlay sababaha ku kalifay inuu isaga soo baxo safka cadowga magacaygu caliidhaan nuur dawe cali anigoo ka imaaday degmada macaday ka tirsanay ciidamada booliiska hirshabeelle gaar ahaan intaan degmada aan laysoo wareejin ka hor jowir saldhig ku yaalla oo layidhaha saldhigga galbeed ayaa lay diiwaan xukumi jiray waxay heeday sanad iyo saddex bilood intaa wax xaquuqa wax mushaareeda intaba lax garaama midna ma jirin wax diin leh amba ilaa mahadiisu badan tahayee qaab loo tilmaami karo ooba islaamnimada lug ku leh haba yaraatee midna kalama kulmin kuma arag meesha aada iyo aad dhaqamo aada u foolxun ay dadkiioo xaqoodii lagu tunto ayagiioo la dhibaateeyo waxba loo qaban lacag dhaqaalo laga qaado mar walbo misenaan wixii qofka wixii laga qaada in wax loogu qabto amba ciddi dhibaataysan uun tabarucad iyo wax qofkii hadda matalan guri laga qadayo misena ganaaxaa taaya la leeyahay lacag la sii saarayd arkeen waxyaabaha saasa wax damiir ku qaada kaliya ka mid mahayn dhaqamada aadka ugu foolka xunloo aan kala kulmay ayay ka mid ahayeen inaysan wax diin iyo midna aysan raad ku lahayn ee dad la soo adeegsadayoo ajaanib u adeegaya ay yihiin meesha aniga iga soo baxda ugu dambeyntii nuur ibraahim cali ayaa sheegay in si wanaagsan loogu soo dhoweeyey degmada miirtaqo uu soo gaaray isagoo fariin baaqah u diray maleeshiyaadka weli ku harsan safka gaalada islamarkaana ugu baaqiyay inay isku soo dhiibaan mujaahidiinta wilaayaduna tahay mid soo dhoweynayso fariintan uu dirayaa waxaa e in ay iskaga yimaadiin meeshaas wax nolola kuma hayaan wax diina ma yaaliin inay dadkooda ehelkooda walaalahooda diintooda ay dib ugu soo laabtaan ninkii ilaa maadiis weyntaye ilaahay dartiis u shaqaysaayo u shaqaysayo ninkii islaamka diintu waxay rag u adeega way rabtaa ilaahay baana uun kulley shacaadiisa ku sheegay haddii qolo qulubtooda ay qulubaha biniaadanka ilaa marba qof soo dumo qulubtiisa qofka qulubtiisa ilaahay soo dumee in uu dhankan maanta uu sidaas oo xagga uga soo jeediyay ewel oo ugu lunyay inuu ka tooba keenay oo inta ka jeesayay ninkii ay ka go-an tahane falalilah alxamdu ha soo dhawaayaan lanahay islaamkuna inuu gacmo furan dadka kusoo dhowyaha meeshaan hadda joogo wax cilada aana kala kulmin degmada miirtaqo ay tahay cid alaale ciddi timaad lagu soo dhoweeyo hadda jeer rag baa soo gaara gacmo furanaa lagu soo dhoweeyaa wax waxba laga amba wax tabaaya amba midna intaba lama kulmin
askarigan toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaya saldhigyada gaalada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ku soo badanaya qulqulka saraakiisha iyo askarta taa'ibiinta ah ee iska soo baxaya safka cadowga allaha waxaana arrintaani kaalin ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya aad baad u mahadsantahay marwaan ugu dambeyntii bulshada ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose ayaa goob fagaare ah ku daawaday aflaam jihaadi ah cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya dad fara badan oo ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada xagar islamarkaana isaga kala yimid xaafadaha degmada ayaa isugu soo baxay fagaaraha aflaamta jihaadiga lagu daawado kuwaas oo goobta uga bogtay daawashada aflaamtii ugu dambeysay ee ka soo baxay kanaalka wararka ee kataa'ib al akhbaariya aflaamta ay daawadeen waxaa ka mid ah kuwii soo bandhigayey weeraradii mujaahidiinta ay cagta ku mariyeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee kudhaa iyo jabad godane ee wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellaha dhexe intaasi kadib qaar ka mid ah bulshadii aflaamtaasi daawatay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andulus bismillahi raxmaan raxiim caaw waxaan daawanaynaa aflaam fara badan filinkii cusba mu'asasada alkataa'ib ay soo saartay kuna saabsanaa dagaalkii ka dhacay duleedka degmada warsheekh ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe weliba gaar ahaan deegaanka la yidhaahdo jabad godane insha allahu tabaarak wa tacaala anoo magacayd dhahaan cali ibraahim buule oo roogo degmada xagar oo kuma fiirsanay filmaan oo ka saabsan gaaladii orleyow insheeda dhoore markan uu ka far haddaan maha koogu koro inshaa mujaahidiinta anka baaqane intii onay dagaalka iyo onay walaa miiloo suronye intii onay qorunka sii socdaan intay jihaad ka qayb galan naftaan ka booriyaan magacaygu waa faadimo cabdiraxmaan joogta degmada xagar waxaan daabtay filim jihaadi ah oo ku saabsan aargudka damaame adeeda lama soo koobi karo magacaygu waxaa la yidhaahdaa xasan cali nuur caawa waxaan daawanay filimkii kudhaa ee walaalaheen muslimiinta mujaahidiinta ay ku xasuuqeen murtadiinta iyagoo uga aargudaya gaaladii xasuuqday ee duqaymaha ka geystay deegaanka jamaame caawa filimkaas waxaan ku daawannay murtadiinta oo afka ciidda loo daray iyagoo badda isku tuuraya walaalaheen mujaahidiinta ugu daba tegay oo bartooda ku tooganaya labadii filin ee ugu dambeeyey ee ka soo baxay kanaalka wararka ee kataa'ib el akhbaariya ayaa si weyn toddobaadkii lasoo dhaafay looga daawaday wilaayaadka islaamiga ah halka soomaalida inteeda kale iyo caalamkana ay kumanaan kun oo ruux ka daawadeen aalada internetka aad baad u mahadsantahay bukhaari guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantideenna dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu